sanad kasta bisha agosto labayo tobankeeda waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee horumarinta dhallinyarada adduunka sanadkan waxyaabaha ay ururada qaramada midoobey aada ugu doodeen waxaa ka mid ahaa caqabadaha kala duwan ee dhallinyarada ka hortaagan horumar in ay hiigsadaan caqabadahaasina waxaa ka mida waxbarashada oo aanay heerka ay rabaan ka gaarin dhaqaale xumo soo wajahda iyo isticmaalka maandooriyaasha kala duwan sahre ciidla nuur ayaa warbixintan ku eegeysa saameynta maandooriyaashu ku yeesheen dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka iyo dibadaha ku nool
qaadka sigaarka iyo buurigu waa maandooriyayaal muddo dheer bulshada soomaalida dhexdeeda caanka ahaa waalidiin badan oo qabatimay ayaa ubadkooda oo soo koraya hortooda ku isticmaali jiray taasina waxay keentay in wiilal badani ku fikiraan marka ay weynaadaan inay qayilaan islamarkaana ay sigaarka qiijiyaan sida waalidkoodoo kale dhallinyaro badan ayaa si qarsoodiyo u bilaaba qaadka marka ay dugsiyada dhexe iyo sare ku jiraan waana waxyaabaha loo aanaynayo in dhallinyaro badani sanad kasta ka hadrhaan dugsiyada waxbarashada sida uu tilmaamayo abwaan xasan daahir ismaaciil weersame oo sidoo kalena ah macalin arday badan wuxu soo dhigay had iyo sheer waxaad arkaysaa kuwa balwadaliya macalimiinta loo garanaqayo markaad rikoodhkiisa taariikheed sii eegta ilmaha yar inuu wanaagsanaan jirayba kuwa adaanaysa laakiinse inta dambeeya balwadda uu yeeshe uu sii dhex gelay balwaddii ayay yacni mashkiladiisao dhamma bilaabantay wakhtigaasuu qof neerfisa noqday hadal ma qaadanayo silsaaguu bilaabmaya u jarjarayaa gareyrkiisa hoos u dhacay iyo tayadiisa waxbarasho waxyaabahaasoo dhan buu ku keenaya wiilal badan oo dhallinyaro ah ayaa marka ay bartaan qaadka iyo sigaarka islamarkaana ay waayaan dhaqaale ay ku iibsadaan dantu ku qasabtaa inay ka hadhaan waxbarashada si ay u xamaashaan wixii ay soo helaanna ugu qayilaan taasina ay noloshooda ka dhigtaa mid qaadaama dherga ah waa kan cabdilaahi xasan oo ka warbixinaya marka qofka dhallinyarada ahi qabatimo balwadaha qaadka ee uu ka hadho waxbarashada werwer fara badan oo afar labaatan kasta qofkii ku beeran ee halkeed wax keeli halkeed qaadkiibaa kugu go-an waxyaaba noocaasa qofkii ku beernaanaya lafirkeeda ma garanaysa maantao dhan waad shaqo tegaysaa shaqada aad soo qabanayso waxay ku baaba'aysaa un qaad kasakow dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan geeska afrika waxaa iyaguna isticmaalka maandooriyayaal dhibaato weyn ku hayaan dhallinyarada soomaalida ee qurbaha ku nool masmal xaaji oo ah kalkaaliso caafimaad oo ku sugan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa v o eda uga warantay noocyada kala duwan ee maandooriyayaasha ee ay dhallinyarada qurbuhu isticmaalaan kamriga alcoholka xashiishka kokayiinta k two waxay yidhaahdaan waa xashiishka guriga lagu sameeyo waxaa kaloo ku jira heroin wax la dhaho waxaa kaloo ku jira opioidska opioidskana waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah dadkan ka ganacsada maandooriyayaasha ah marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la-aan ah ama si ay u soo jiitaan ama ay waxay og yihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadhow wax walba sameynayo sidii u helo maandooriyayaasha dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku noolaa wadamada waqooyiga ameerika iyo yurub ayaa xabsiyada galay kuwo kale ayaa dhexdooda isdilay kuwana waxay u dhinteen amaba la ildaran yihiin maandooriyayaal ay qabatimeen cabdiraxmaan mukhtaar oo dhallinyarada soomaalida ee gobolka minnesota si dhow ula shaqeeya ayaa ka waramaya jaranjarooyinka kala duwan ee ay dhallinyaradu u maraan barashada maandooriyayaasha kala duwan maandooriyaashan caruurteena u dhimanayaan guud ahaan mid caruurteena keliya ku eeg ma ah waa mid wadanka maraykanka oo dhan gaar ahaan opioidka iyo kiniinadan hadda loo dhimanayo fantanalka wadanka maraykanka oo dhan ayay saameyn ku haysaa weliba afartii sano shantii sano u dambeysay waana ganacsi oo qof walba uu ogyahay ganacsigaas lacagta laga sameeya iyo guud ahaan dadka ka ganacsada arrinta waxaa inta badan la maqlaa wiilasha keliya gabdhahana way ku jiraan waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa dhalinyaraduna waxay ku bilaabaan inay maaragtay dhadhamiyaan ama ay ka wardoonaan marka kiniinadii guriga yaalay in bilowga hore xitaa caruurtu ay dawooyinkan kale ay ka bilaabeen taas waxay keentaa marka dhalinyarada in la duursado dad waxaa jira isbaaro u dhigta oo ganacsi shaatigoodu u cadyahay dhalinyaradan adeegsanaya urur ay ku bahoobeen qaar ka mida waalidiinta soomaalida ee caruurtoodu dhigtaan dugsiyada waxbarashada ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa muddooyinkii dambe isku kaashaday inay si dhow ula socdaan heerka waxbarashada caruurtooda ku jirta dugsiyada dhexe sare iyo ilaa heer jaamacadeed kadib markii sanade isku xigxigan lagu wargeliyey in waxbarashada caruurtoodu hooseyso dadaallo badan oo ay sameeyeen kadib waxay ku guulaysteen inay macallimiinta iyo maamulka dugsiyada kala shaqeeyaan kor u qaadista tayada waxbarasho iyo habdhaqanka dhallinyarada taasi oo keentay in isbeddel muuqda ay ku arkaan hanaanka waxbarasho iyo habdhaqanka carruurtooda noocyada kala duwan ee maandooriyuhu wuxuu hamigoodii ragaadiyey dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo dal iyo dibadba ku kala nool oo haddii aanay balwadahaasi qabatimin horumar muuqda gaadhsiin lahaa nafahooda qoysaskooda iyo bulshada ay la nool yihiin hogaamiyeyaasha bulshada soomaaliduna waxay ku talinayaan in waalidiinta iyo mas-uuliyiinta xilalka hayaba dhinac uga soo wada jeestaan mushkiladan dhallinyarada ragaadisay si loo badbaadiyo jiilasha soo koraya kuwa haatan daroogooyinka qaba timayna dhaqan toosin loogu samayn lahaa